Shilkan oo ahaa mid xooggan isla markaana burburiyay laba gaari ayaa waxa uu ka dhacay dhulka NFD ee Kenya xoogga ku haysato. Ugu yaraan laba qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen shilkan halka ay ku dhaawacmeen saddex kale, kuwaas oo loola cararay isbitaalka magaalada si loola tacaalo xaaladooda caafimaad. Shilka waxa uu yimid kadib markii ay isku dhaceen laba gaari oo waddada marayay, midkoodna uu waddada ka baxay sidaasina uu ku jiray gaarigii kale ee waddada marayay. Shilalka caankan oo kale ah ayaa ku soo laalaabta dhulka NFD, dhowaan ayay ahayd markii uu baabuur xamuul ah ka soo baxay waddada, kuna dhacay baabuur yar oo rakaab ah.